madow hadda haddii ilaahay subxaana watacaala uuna soo gaarsiinin raxmadiisa waad garan kartaa hadda meesha ay marayso ee abaarta baahsan ee runaantii dad iyo dunyada aan reebaynin horaantii bilooyinka hore aan horay runtii cabashada baahsan aan ka muujinay haatanna maalinba maalinka kasii dambaysa way kasii daraysaa waa tahay marka waxaa tahay faarax gudoomiyihii gurmadka abaaraha degmada ceelwaar waxaanu sheegtay in xaaladdu ay kasii darayso maalmaha ka dambeysa balse guud waxay istahay hadda waxyaabihii ugu dambeeyey ama dhibaatooyinka ka dhashay raadadka abaaraha
axmedow runaantii abaaruhu raadadka u dambeeyey ee ka dhashay waxaa ka mid ah in sidaan horay u xusnayba ee dhimasho dabeed soo gaartay dunyadana lamaba sheegi karo haatanna macluusha ama runtii inta aanka u suxsan aada bay usiiladan yihiin annagu khaas ahaan haddaanu nahay gurmadka abaaraha jaaliidaha soomaaliyeed ee dalalka kala duwan ku nool sida norway iyo dalka belginka iyo dalal kale dhamaalahayna soo gaarsiiyeen oo runtii ummadayada sida cadaalad ku dheehan aan u gaarsiinay haatanna aan u wadno biidhaaminta haddaysan ahayn runtii waxaa la oran lahaa dhimashada intii hore way kasii badan leed balse ilaahay subxaanau watacaala ayaa intaa runtii nagu manaystay ee dadkaa soomaaliyeed ay soo sadaraysteen intiiba haatanna ay ugu socdaa biidhaamin iyo xaalada gurmadka ay ugu qaab ay ugu qeyb qaateen ayagu annaguna sidii loogu tiragalay aan ku wadno balse haddaysan taa dhici lahayn waxaan filayaa in geeridu inta ay ka badnaan lahayd aan hore oon u sheegnay ilaa iyo lixda qof oon xaqiijinay balse haatan diidaamintu way socotaa balse abaartii sidii hore weli way kasii daraysaa haddii hadda runtii gacan hor leh oo runtii ama isku tashi aanan la samaynin runtii waxaa ka imaan kartaa la oran kartaa in ay sii gaado oo dhimashadana ay sii badato
waata deegaanada ugu daran ee ilaa iminka gurmad biidhaaminta aad ka samayseen maxaad inoo sheegtaa kuwa yihiin
runaantii deegaamaha aan biidhaamintu haatan ka wadno ee waxaa kamid ah nawaaxiga ceelwaaq sida meesha la yihaaha faafaxdeen jiriley iyo tuulooyin kale oo ceelwaaq hoos yimaado sida meesha la yidhaahdo meesha la yidhahdo curajaago ilaa meeri erigaa idin ilaa dhowr iyo labaatan goobood baa biidhaamin u wadnaa hadda meeshii meesha kasii daran baan maalin kasta u dirinaa wixii markaa ana hayno
waa tahay dad dadka gurmadka biidhaamintaad u samayseen ee ku dhaqan tuulooyinkaasi faraha badan maxaa idinkaga muuqanayay markaad u korgasheen xaaladooda nololeed
runtii dadkaa waxaa ka muuqanayay dhibaato aad iyo aada u daran qaarkood hadday yara daahdo dayada biidhaaminta lagu wado ama ay dhacdo inay dhexdaba ku hallawdo sababta tahay dahaad aada u daran baa jiro wasiiradayda dara u kacday runtii dadkaa soosuuxsan baa loo tagayay runtii dadka ayagana waxaa ka muuqdan tababaro ah haddii aada u liidan oo xagga cunno ah hadda oona runtii horigay waa lagu dhintay haatanna waxaa noo soo kormaraysay mar haddii saacadihii loogu tiragalay kadib dhacdo waidii loogu tiragalay biyihii in run ahaantii dad badan ay u meydiyaan baa noogu muuqanaysa
dhinaca raashinka ma jiraan ilaa iminka wax gurmad dhinaca raashinka aad u samayseen dadka ku dhibaataysan deegaanadaasi
runtii axmedow annagu lambarka koowaad iyo lambarka labaad iyo midka saddexaadba waxaan saarnay biyo soomaaliduna waxay dhihi jirtay noloshu naftu biyo nolosha caano markii biyo la helo yaa cuno runtii la heli karaa haadii lakinan biyo la haynin cuno lama heli karo awooda kuwaa biyaan saarnay ma jirtaa la oran karaa haddii anahay anagu gurimadka cawaaraha ee degmada ceelwaad wax aan u shidanay cuno gurmad cuno ah aan u shidanay taa ma jirtaa la oran karaa biyaha baan xooga saarnay
dhowaan deegaano badan ayaad booqateen oo hoosta degmada ceelwaaq dabcan sidaan la soconana degmada ceelwaaq waxay ka mid tahay deegaanada ugu darnaa ee dadka ay u dhinteen oon ama gaajo marka ma jiraan wax aad u diiwaangeliseen haddii aad tihiin guddiga gurmadka ama tirkoob xoolo aad samayseen oo u leeday dhibaatooyinkaasi
haa axmedow anigu sidaad la socotida waxaan sarfeen ku gaaray deegaano hoos yimaada degmada sida caws curan daarusalaam ilaa guraley markii dambena waxaan soo maray wadadan ee runtii indhaceer ilaa gusaar ilaa ceelwaad runtii waxaa la oran karaa xoolaha wadooyinka ayaga safan yihiin markaad baabuur weedatidna dadka wadada aada marayso dadka ayaga oon la sursan ayaad wadooyinka ku dhex maraysaa haddii aad ii saaratid aadan saarin gaariga aada wadatid runtii waxaa soo gaaraya gaariga codaba aada u tiro badan xoolaha haatan dhintay oon anagu sameynay haddaan nahay guddiga gurmadka abaaraha runtii koray u dhaafayaan total ilaa iyo runtii kumaan kun koray u dhaafayaan sababtay tahay dadka ayaa baktinaya oon iyo cunolaan darteed xoolihii xagii biyo ka helayaan oo abaartuna hadee runtii geedihii iyo markaad dhulka fiirishid daadka ma soo kormaray wax kale ma jiraan haddii hadda la fiirisaa xoolaha waxaa la oran karaa aad bay u sareeyaan